Isku duwaha horumarinta Wasaaradda Caafimaadka Gobolka Togdheer ayaa xarunta caafimaadka deegaanka Balidhiyo ku soo kordhiyey qayb shaybaar iyo sidoo kale dhiig shubis si isbitaalka uu daboolo baahiyaha caafimaad ee ka jira deegaankaasi. Qaybtan shaybaarka iyo sidoo kale dhiig shubista ee lagu soo kordhiyey xarunta caafimaadka deegaanka Balidhile ayaa horey waxa u codsaday bulshada deegaanka si markaasi ay u daboolaan baahiyaha caafimaad ee ka jiray deegaankaasi. Maamulka deegaanka Balidhile iyo odayaasha dhaqanka deegaanka ayaa ka mahad celiyey qaybahan cusub ee lagu soo kordhiyey isbitaalka.
aad ugu mahadnaqaya isduwahayga caafimaadka gobolka togdheer cabdicasiis duwihii koowaad ee ka soo jawaabay inaanay hooyo dambe dhiig loogu dirin cisbitaalkii burce ee dhistansiga intaa leegii jiray aad iyo aad baan horta ugu mahadnaqaya isuduwuhu wuxuu ka jawaabayey baaqiyo badan ama baahiyo badan oo ka yimi degmada belidhiig oo aada u fara badnaa oo ay ka mid ahaayeen importantna u ahaayeen mishiinada dhiigga sida loogu ogaado gruubka dhiigga qu nooca uu yahay qofka bini'aadmiga ah iyo kay kayd dhiigga sida loo helo laga bilaabo cid dambe oo dhiig u doonan karta gobolka togdheer iyo meel kale oo ka fogtoona ma jirto halkanay diyaar ku yihiin wuxuu kaloo isuduwuhu soo raaciyey qofkii u tababarnaa ee shaqaalaha ahaa ee hawshaa xallin lahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah baan ugu mahad celinaynaa waa alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aadna ugu mahadsan yahay doctor cabdicasiis cumar muuse guduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka togdheer ayaa ka warbixiyey qaybtan lagu soo kordhiyey isbitaalka deegaanka runtii waxaan halkan maanta ku nimid booqasho ama annaga oo gudanayna waajib ka mida waajibadaha aanu u igmanahay ee aan u hayno mas-uuliyadda gobolka togdheer annagoo ah caafimaadkii gobolka waxaanu halkan ugu nimid si aan uga jawaabno baahiyo ballaadhan oo loo qabo qaybta shaybaarka iyo qaybta dhiig shubista runtii sinu wada ognahay belidhiig waxa u jirtaa masaafo dheer burco qofkii halkan laga soo xawilo ee dhiig baxaya ama umul ah ama dhiig la-aani hayso waxa uu soo jarayaa masaafada dheere intaa leeg taas oo aan saamax ahayn in qofkaas si deg dega loo soo gaarsiiyo degmadii burco ama cisbitaalkii guud ee magaalada burco haddaba waxaanu go-aan ku gaadhnay ama aanu istusnay in isla degmadan belidhiig xarunta weyn ee caafimaadka ee ku taala oo runtii xarun weyn ah inaanu ka sameyno qaybta shaybaadhka iyo qaybta dhiig shubistaba maanta laga bilaabanaa in hooyo kasta oo halkan timaada oo u baahata dhiig aan loo xawilin cisbitaalkii guud ee magaalada burco